Bulshada Soomaaliyeed ayaa ah kuwo xoolo dhaqato iyo beeraley ah maadaama uu wadanku yahay mid ku habboon dhaqashada xoolaha iyo tacbashada beeraha taasoo ka dhigtay labada il dhaqaale ee ugu muhiimsan wadanka. Sanadadii u dambeeyay waxaa soo yaraanayay wax soo saarka beeraha iyo xoolo dhaqashada sababo la xiriira isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya oo saameyn ku yeeshay iyo bulshada oo kasoo hayaamaya deegaanada miyiga iyagoo usoo guuraya magaalada. Haddaba wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geele Maxamuud Aadan ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay dhaqashada xoolaha iyo beeraha isla markaana aan la aqbali karin in la dayaco ilaha dhaqaale ee dalka isagoo xusay in wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin inay dadka kala shaqeeyaan horumarinta xoolaha iyo beeraha.
haddii aan Soomaali nahay waxaan iska dhaadhicinay oon isku qancinay in gacanta waxna laga siiyo oo aan ku qanacno oon aanan tabcan waxaad arkaysaa dadkii beeralayda ahaa oo beerahooda col iyo dhibaato midna ayna ka soo kicinin u soo hayaamay meel bacada oo aan beerna lahayn barna oolin oo halkaa boono ku sugay waxaad arkaysaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa xoolaha sida caadiga ah marna way kubcaan marna way naaqusaan markay naaqusaan wax yaroo la haysto yaa la dhaqi jiray oo la kubcin jiray maanta waxaan maraynaa wixii yaraayoo soo haray in la dayaco oo ay duwaagta iyo dhibaatooyin ka dhargaan dadkina bacadka uu soo dhoobmo kuna qanco bacadkaasi dowlad ahaan raalli kuma nihin kumana qanacsanin dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan dadkanaga kala shaqayno horumarinta beeraha iyo xoolaha iyo dhammaan kaabayaashooda